deegaanka ay duqeyntu ka dhacday waxaa lagu magacaabaa ishaah ablaaye oo ka tirsan buuraha calmiskaad ee gobolka bari waxaana duqeyntan geystay diyaaradaha dagaalka ee imaaraadka carabta taasooy dhacday tobankan bisha ramadaan ee aynu ku guda jirno waxaa goobta lagu dilay ugu yaraan siddeed ruux oo isku qoys ah oo ay ka mid yihiin haween carruur iyo rag intaba sidoo kale waxaa duqeynta ku dhaawacmay afar ruux oo kale maxamed cali orshe oo ah aabbaha qoyska ay dhibaatadani ku dhacday ayaa ka waramay bal sida ay u dhacday duqeynta dadkiisana loo laayay
dhacdada duqeyntu markay dhacaysay waxay ahayd tobankii bishii saddexaad waxaan ku sugnayn xaafadayada guriga oo reer baadiye ah markay xoolo soo xiroodeen oo la afuray oo hal saac iyo afartan daqiiqo baare ah aniga oo gurigeyga ku jira dadka kale oo faamiliga labada guri dhexdooda ay joogaaniin arrintaasi hadday ahayd aan raadiga dhegeysanayay dhacdadaasaa dhacday duqeyntaas diyaaradaha imaaraadka ayaa noo geystay markii argagaxaasu dhacay waan soo baxay dadkii oo wada rabdad ah oo saddex sideed qof bay tahay meyd ayaan dibadda imi dadkii ayaan kala guray waa isu duduwey hooyo oo maamada idhashay ah oo dhexdooda ku jirta dadka meel aqal iridii jiiftay iyo ilmo yar oo badbaaday baan dibadda keenay haddii aan dibadda keenay oo meel geeyey dadkii kale aan isu dudunay saddex qoys oo faamily oo isdhalibaa meesha ku deganayn haddii aanu ku deganayn diyaaraddu hal saac iyo bar iyo afartan daqiiqa ahayd saacaddu diyaaradda gudaxoodu mar walba waan la joogay ma ahayn wax naga fog diyaaradii sidaan u maqlaynay ayay waxa weye diyaaraddaas duqeynta noo geysatay saddexdaa qoys baa guriga ka koobnaayeen dadkuna waxay ku sugnaayeen goob guriga hooyada maamada hooyaday ah iridkiisa waa la casheeyey waxaa la rabay in loo diriro hurdo oo loo seexdo hurdo bacdana dhacdada naxdinta iyo argagaxale baa nagu dhacday saasana duqeyntu u dhacday sidoo kale wuxuu sheegay magacyada dadka ku dhintay duqeynta iyo kuwa ku dhaawacmay dadka geeriyooday magacyadooda waxay ahaa shaafici maxamed cali orshe oo anigu aan dhalay oo wiilan dhalay ah lix iyo toban sano jir ah cumar siciid cali orshe oo aan adeeru ahay oo sagaal jir ah cabdisamad cabdirasaaq cali orshe oo ah afar sano jir cabdisamad cabdirasaaq cali orshe oo ah lixdan habeen jir intaasu waxay ahaayeen ragga dumarku waxay ahaayeen dadka dhintay ah saytuun sahal yuusuf xasan oo lix iyo labaatan sano jir ah oo dumaashada iyo cabsaacal yarka walkayga qabo qofta layaaa sahra cali orshe oo sideed toban sano jir ah oo walaashayah maryamo warsame cabdi axmed oo aan abti u ahay oo toddobiy toban sano jir ah iqro cabdulaahi cali orshe oo aan adeeru ahay oo jirtay sagaal sano waxaa dhacwa afar qof maamada hooyaday maryam cali muuse oo lix sano jirka ah oo isbitaalka buursadan ku hayo maryam maxamed shabeele oo xaaskayga ah waxaa kaloo dhaawaca maadama maxamed cali orshe oo anigu aan dhalay waxaa kaleeto oo dhaawaca aniga oo dhaawacan yar soo gaaray oo dadka soo kala soona hadlay oo dadka u kala gurmaday oo u yeeray wix dadka kale go-aasiga kala qaadayay dowladda imaaraadka ayaa ka mid ah dowladaha shisheeye ee tacadiyaadka nooc weliba leh kula kacaya mujtamaca soomaaliyeed gaar ahaan dadka abriyada ah oo aan waxba galabsan